bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رbi العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعin ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى baabu hijraة الbaadi qofka reer baadiyaha ah oo aan magaalada joogin hijradiisa wuxuu ku yimid cadayntiisiibuu u baab yahay wbilisnaadi qaala akhbaranaa axmed bn cabdillaahi bn اlxakam qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin wahuwa gundar qaala xadaanaa shucbatu can camri bni murata can cabdillaahi bni اlxaarif wahuwa الzubaydiyu albaxraaniyu اlkuufiyu اlmuktib hiqat rawaa lahu albukhaariyu fi اladabi اlmufrad wa muslimu wاlarbaca can abi kahiirin wahuwa zuhayru bnu laqmar zuhayru bnu laqmar wahuwa hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu fi khalqi afcaali اlcibaad waabu daawuuda wاtirmidiyu wاnasaa'iyu can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuula allah ayu lhijrati afdal hijrada tee oo u fadli badan qaala wuxuu yidhi an tahjura inaad ka haajirto maa kariha rabuka caza wajalla rabbigaa wuxuu kahday waxa rabbigaa uu nacay ama uu nacayo inaad ka hijrooto waa hijradii macnawiga ahayd waa hijradu labay u qeybsantaa xisiye iyo macnawiya xisiyadu waa qofka jirkiisu inuu meel macsi ka dhaqaaqo ee uu u dhaqaaqo meel diinkii ilaahay ka oogan yahay oo wanaagsan oo daacada rabbi marka uu ku samay karo midda macnawiyada ana waxa ay tahay qofku inuu macsi oo dhanba ka hijroodo oo daacada alla uu mar walba ku jiro labadoodana alimaam ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa waxaa asal ah hijrada macnawiga ee qalbiga asala waayo waxaa hijratul abdaan jirkaagu inuu meel ka tago oo uu meel kala aado waxa loo jideeyo waxay tahay ama loo banneeyo ama loo waajib yeelay macsi un inaad ka dhowrsato waa hadafka oo meeshaan maalan daartu hadday tahay daarulkufri waxaa khatar diintaadiiba halis u ah oo ay fidno ayaa diintaadu ay halis u gelaysaa maadaama inaad macsi samaysaa ay badan tahay halkaas ku badan tahay ayaa lagu yidhi kasoo dhaqaaq oo kasoo tag marka midda hijratul yacni abdaan waxay taabic u tahay hijratulqalb qalbigu marka waa inuu macsida ka hijroodo badanka uu ka hijroodo ou naco macsida meesha lagu sameynayo ka dheeraado midaasaa asala haddii marka aada dhul dadkiisu wanaagsan yihiin aada ku dhex nooshahay laakiin aadan macsidii ka tegaynin ood macsi sameynayso wax macnaha ma ku fadhiso meeshaa jooggeeda marka macno weyn kuma fadhinayso waayo wixii haddaad macsidiiba aadan ka tegaynin walidalika salmaan ulfarisi baa waxaa laga wariyey ina alarda almuqadasata laa tuqadisu ahlaha dhulka muqadaska ah dadka ku nool muqadaska ma dhigto qofka camalkiisaa muqadas ka dhigaayo oo dahirayo haddii marka adduunka meelaha ugu fadliga badan oo ugu qiimiga badan maka iyo madiina haddaad ku nooshahay eed macsi kula nooshahay ood bidco kula nooshahay waxaaba laga yaabaa inaad ka ciqaab badan tahay qofka kale waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim man axdatha fiiha xadathan ow aawaa muxdithan facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin marka midaana asala marka wixii ilaahay nacaayo in laga hijroodo faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi alhijratu hijrataani hijradu waa laba hijro hijratu lxaadiri midka reer magaalka ah magaalo joogo hijrada uu sameynayo iyo wahijratu lbaadii reer baadiyaha hijradiisa fa ama albaadii midka reer baadiyaha hijradiisu fa yujiibu isaga waxaa laga rabaa wuu ajiibayaa idaa duciya haddii loo yeero haddii loo yeero marka maxaa laga wadaa haddii imaamka istinfaar uu sameeyo oo uu yidhaahdo dadkii kaalaya oo jihaad marka uu dadkii u bixinaayo ee uu ku qoraayo istinfaar marka lagu sameeyo inuu soo birmo karo uu soo baxaayo ninka reer baadiyahaasoo intaasaa laga rabaa xoolihiisa ha iska jiro hadduu rabo laakiin markii loo yeero ciidan looga baahdo heegan inuu yahay taagan yahay wa yutiicu waa adeecayaa idaa umira haddii la amro wa ama alxaadiru midkan laakiin reer magaalka ah fa huwa acdamuhaa iyadaa weynin badan isagaa weynin badan beliyatan xagga imtixaanka wa acdamuhaa ajran xagga ajrigana isagaa ku weynin badan waayo magaalo weyn oo noloshiisa ku xiriirto oo guryo uu ku leeyahay oo haddaad muhaajiriintii maka kasoo hijirootay guryahoodii iyo maalkoodii magaalada yaallay kasoo tageen marka ayagaa ka ajar badan ninka reer baadiyaha wax weyn kasoo tegi maayo isaga ayb marka midaanaa ajar badan midaanaana imtixaan badan hijratul ninka reer baadiyaha laakiin isaga haddii loo yeerana inuu imaanayo oo istinfaar loogu ye laga rabo ama haddii markaa yacnii una adeeco haddii wax la amraayo qaala baabu tafsiiri اlhijrati hijrada tafsiirkeediibuu u baab yahay wa bihi qaala akbarana اlxuseyn bnu mansuur wahuwa abu caliyin الnaysaburiyu hiqat faqiih rawaa lahu اlbukhaariyu wالnasaa-iyu qaala xadaثna mubashir bnu cabdillaahi wahuwa abu bakrin الnaysaburiyu hiqat rawaa lahu الnasaa-iy nasaa-i baa u wariyey kutubta aimada lixda qala xadaثna sufyaan bnu xusein can yacla bni muslimi wahuwa almakiyu hiqat can jaabir bni zaydi wa abu shachaa qaala qaala bnu cabaasi ina rasuula اllahi sal l slama rasuulka iyo waabaa bakrin iyo wacumara kaanuu waxay ahaayeen min almuhaajiriina muhaajiriintay ka mid ahaayeen liannahum hajaruu lmushrikiin waayo mushrikiintii bay ka tageen ay kasoo hijiroodeen wa kaana min alansaari ansaartana waxaa ka mid ah ahaa muhaajiruuna kuwa muhaajiriin ah lianna almadiinata madiina kaanad waxay ahayd markii hore daara shirkin shirki daartiisay ahayd fa jaa-uu ilaa rasuulillahi sal ly slama nebigay u yimaadeen leylata alcaqaba habeenkii leylatu lcaqaba ayay nebiga la mubaayacoodeen oy u yimaadeen marka tafsiirka hijradu muxuu noqonayaa daaru shirki in laga tago bismi waayo abubakar iyo cumar iyana waxay muhaajiriin ku noqdeen maka oo daaru shirki ah bay ka tageen xilligaas waxay aadeen madiina goormay aadeen laakiin markay madiina daaru islaam noqotay ansaartiina madiinay kasoo tageen qabla an tasiira daara islaami oo ay ahayd daaru shirki nebigay u yimaadeen oo ay markaa mubaayaco iyo ay kula galeen markay maatinkii ay imaadeen caqabada oo ay nebiga kula mubaayacoodeen lafteeda waxay ahayd marka waxuu rabaa inuu yidhaahdo ansaartiina wasfiga hijrada way lahaayeen muhaajiriintana wasfiga nusrada waa lahaayeen labada qolo laakiin midba waxbay ku caanbaxday ama tilmaam bay ku caanbaxday xadiidka marka waxaa ku sugan sindi sida uu leeyahay xaashiyadiisa fiihi ana tarka alwaطani fi اljumlati wاlcawda ilayhi biidnihi sala اllahu عalayhi wasalam laa yaduru waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka qofka inuu wadan kasoo tago si guud inuu wadankiisii uga tago ee uga taga marka macno hijro dabadeed uu haddana ku laabto markuu rasuulka u idmo kadib uu ku laabto waxba ma dhibayso hijradii wax u dhibi mayso waayo ansaartii madiinay kasoo tageen caqabay nebiga la kula mubaayacoodeen rasuulku wuxuu u idmay una ogolaaday inay aadaan madiine inay ku laabtaan ku laabashadaas marka wax dhiba ma laha qaala baabu lxahi cala alhijrati isku boorin laysku booriyey hijrada korkeeda caddaynteediibu u baabiyay wbihi qaala akbaranii haaruun bnu mxamed bni bakaar bni bilaali wahuwa alcaamiliyu dimashqiyu saduuqu can muxamadi wahuwa bnu ciisa bni sumayc waa moxamed bnu ciisa bni lqaasim bni sumayc ayaa la yidhaha saduuqun yukhdiu wayudallisu warumiya bilqadar tadliiskiisu laakiin waxba ma dhibaayo hadda oo qaala wuxuu yidhi xadaanaa zayd bnu waaqid saraxa bitaxdiid qala xadaثna زayd bn waaqidi wahuwa اlqurashiyu hiqaة can kahiir bni murata ana abaa faimata abu faطimata allayhiy ninkan marka ibnu yunus fi taariikhi misra wuxuu yidhi addowsiyu saxaabiyun shahida fatxa misra waa saxaabi dowsi ah masar xaadiray furashadeedii abu axmed alxaakim alkabiir aaki alxaakim alkabiir wuxuu sheegay uu yihi dakarahu abu zurcata wاlbagawiyu bagawi waa abulqasim albagawi mucjamu saxaabaha iska leh wabnu sumayc ayaa waxay ku sheegeen fi man taraka fi man fi man nazla shaama min asaxaabati saxaabadii shaam degtay bay ku dareen meeshaas marka maxaa laga qaadanayaa saxaabi inuu yahay ninkan labadaba sidaasay tilmaamay ana abaa faatimata yacnii xadatahu anahu qaala yaa rasuula allah xadithnii ii sheeg bicamalin camal astaqiimu calayhi aan ku toosnaado korkiisa wa acmaluhu aan sameeyo qaala lahu rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ku yidhi calayka bilhijrati hijrada ku dadaal fainahu laa midla lahaa wax u dhigmaa ma jiraan marka hijradii ayuu ku booriyey nabiga sal l slam ninkaan waayo hijradu waxaa qofka diinkiisu inuu fiicnaado ku kaalmeynayo oo haddaynan hijra jirin oo muslimka iyo gaaladu un isku dhex isdhex galaan ama ay isku dhex jiraan ee de qofku waxaa weeyaan deriskiisa waxba uga dayana waadna dareemi kartaayoo dadka yacni ilmo yaryar iyo naago iyo dadaan caqli lahayn iyo dad waaweyn markay dhex galeen oo gaalada iyo muslimiintu ay isdhex galeen meeshaas waxaa kasoo muuqatay dhib aad iyo aada u weyn dad waaweyn oo diinkii asalkiisii ka shakinaya arkeen dad waaweyn oo axaadiida rasuul oo bukhaari iyo muslim ku jira marka lagu dul aqriyo waxaad arkaysaa dhahaya waxaas suuragal ma aha oo waxaasi say ku dhi say ku dhici karaan wuxuu ku leeyahay dadka isku mid waaye waxaan maxay tahay oo la sheegaya wax marka yacni xuquuqul insaanka ku qaldan waaye wax oo mandiqa iyo caqliga ku qaldan waayo waxaa laga yaabaa ninka ugu jaahilsan ee aan gaalo dhex gelin ee muslima wax uu sallimi lahaa maanta oo uunan dood ka furaynin ayaa qof weyn oo laga yaaba in diin weliba uu bartay inuu dood ka furo waxaasna mukhaaladadaa keenaysa qofku ta yacni ma dareemayo maalinka meesha uu tago ama uu dhex galaba hore diinta loogama siibayo laakiin tartiib tartiib tartiib tartiib maalin ba xun baa ka go-aya ma dareemi karo marka dambena waxaa ka dhumaayo dhadhanka dhadhankii iimaanka iyo diinkii baa ka dhumaayo khatarowna markaas ku gala saas darteed marka hijrada nebigu saasuu ugu booriyey ninkan uu ugu boorinayo xukunkeedana waa kasoo hadalnay casharkii horaan uga hadalnay qaala baabu dikri اlاkhtilaafi fi inqiطaaci اlhijrati hijrada go-ideeda yacni ikhtilaafka yacni ku sugan sheegidiisa caddayntiisii uu baab yahay yacnii axaadiidta daahirka aada u malaynaysa inay iskhilaafsan tahay oo hijrada inay go-day ku saabsan wa bihi qaala akbaranaa cabdulmalik bni shucayb bni leyth can abihi can jaddihi qaala xadaanii cuqaylu can ibni shihaabin can camri bni cabdiraxmaan bni umayata wهو التميمي مqبول rwى lh النسائي أن أbاه وعبدالرحمن بن أمyة وهو مqبول أيضا rwى lh النسائي أنه أخبره أن يعلى qاaل جئت إلى رsuuل الlh صلl ل سلم نبgan u imid بأbي aabbahay baan ula imid yوم الفتح faqلت waxaan ihi ya رasuul الله bاayiع أbي عlى الهiجرة aabbahay hiجrada kula mubaayaco qاala رasuل الlh صلl ل سلم أbاayiعه عlى الجهاaد jihaadkan kula mubaayacoonayaa waqad inqaacat اlhijratu hijradu waa go-day waa dhammaatay marka hijradaas waa dhammaatay oo nbi nebigu uu leeyahay sal l slam tee waay marka hijradee waay hijradaas waa mid gaar ah u ka hadlaa nebigu waa alhijratu min makata ila lmadiina taasaa go-day wa ilaa hijrada kale inaynan go-in axaadiisteeda isagaa keeni doono wbihi qala akhbaranii mxamed bnu dawuuda wahuwa almisiisiyu hiqat qala xadaanaa mucala bnu asad wahuwa alcamiyu albasriyu hiqat qala xadaanaa uhayb bnu khaalidin wahuwa albasriyu ayضa hiqat can cabdillaahi bni طaawuus can abiihi can safwana bni umayata qaala qultu ya rasuula allah inahum yaquuluuna waxay dhahayaan ina aljannata jannada laa yadkhuluhaa ma gelaayo ilaa muhaajirun qof hijrooday maahani qof hijroonayo unbaa jannada gelayo qaala wuxuu yidhi nabiga sal ll slam laa hijrata bacda fatxi makkata maka furashadeedii ka gadaale hijra ma jirto maxaa yeelay liannahaa saarat daara islaam daar islaam ay noqotay macnihii looga hijroonayay maba jiraba walaakin jihaadun waniyatun laakiin jihaad iyo niyo ayaa looga baxaa maka waida stunfirtum haddii bixitaan la idinka dalbana fanfiruu baxa xadiidkii hore waa ilaaqay fiirso yani waqad inqadacat ilhijratu buu ilaaqay midkaana noocii hijrada ayuu sheegayo alhijratu min maka ila lmadiina marka ilaaqii hore in kan lagu qeydaayo ayuu ku tusaa axaadiidtii waa isfasirayaan culimada qaarna meesha waxay ka qaateen maka inay ahaanayso daaru islaam weligeed oo ilaahay sidaa uu ku karaameynayo oo ynan ka zuulaynin inay daaru islaam tahay oo yacni inay gaalo markaas ma qabsato oo ay yacni dadkii diintii uga fidnayso oo dadkii diinta looga saaro oo gaalnimadii loogu yeero iyo maka dhexdeeda oo laga hijroodo mar dambe maka laga hijroodaa inaynan dhacaynin sidaasay ka qaateen waana xadiidka daahirkiisa wa bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaana yaxya bnu saciidi can sufyaana wahuwa thawriyu qaala xadaanii mansuuru waa ibn lmuctamir can mujaahidi can طaawuusi can ibni cabaasi qaala qaala rasuulu lahi sal l slam ywma اlfatxi laa hijrata hijra ma jirto maka laga hijroodo oo madiina loo hijroodo walaakin jihaadun waniyatun ayaa ah faida stunfirtum fanfiruu wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas can cabdiraxmaana wahuwa bnu mahdiy alimaam qaala xadaanaa shucbatu can yaxya bni haani'in abu dawuud alkuufiyu hiqat riwaayatuhu can ibni mascuudi mursala can nucaym bni dijaajata wahuwa alasadiy اlkuufiyu maqbulu nasaa-i baa u wariya bas qaala samictu cumara bna alkhadaab yaquulu laa hijrata bacda wafaati rasuuli اllahi sal l slam hijra ma jirto nebiga dhimashadiisa ka gadaale hadalkan isaga marka cumar mowquufka ku ah waa mutlaq isagana waxaa lagu xambaarayaa tii la yaqaanay tii la yaqaano maka laga soo tegi jiray ma jirta macnaha ayb leanna markuu nebiga dhimanaayo maka waa daaru islaam ay ahayd wa bihi qaala akbaranaa ciisa bnu musaawirin wahuwa aljawhariyu albaqdaadiyu saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaana alwaliidu huwa bnu muslim can cabdillahi bni alcalaa bni zabrin huwa dimashqiyu hiqat rawaa lahu lbuaariy rawaa lahu lbukhaariyu asxaabu sunan arbaca can busr bni cubaydin wahuwa alxadramiyu shaamiyu hiqatun can busr bni cubaydillaahi can abi idriis alkhawlaaniy can cabdillaahi bni waqdaan asacdiy wa yuqaalu ninkan waxaa kaloo la yihi cabdullaahi bnu sacdiy wahuwa alqurashiyu alcaamiriyu ismu abiihi waxaa la yihaha camr saxaabiyun qaala wuxuu yidhi wafadtu ilaa rasuuli llahi sal l slam nabigaan u wafdiyey fii wafdin wafdi yacni macooda kullunaa dhammaanteen yatlubu xaajatan xaajo ayuu dalbayaa marka kullunaa marka la yihaha ficilka ka dambeeya mufrad muwaxad waa laga dhigi karaa kullunaa marka la leeya iyadoo bictibaar oo waa maxay mid kastoo naga mida macnaha kullunaa dhammaanteen yacni mid walboo naga mid ah mid kasta marka ee hal ah ficilkiisa mudaarica yatlubu waa lagu keenaa kullunaa yatlub luqa sax ah waay marka ayb oo marka kullunaa natlubu keliya maahan inay jaadadu ay tahay kullunaa yaquul kullunaa yafcalu kullunaa yaqra'u yani macnuhuna waxay tahay mid kastoo naga mida waa akrinaa waay macnaha ayb kullunaa yatlubu mid kastoo innaga naga mida wuxuu dalbayaa nusaqa qaar natlubu bay qorayaan xaajatan xaajo ayuu dalbayay wa kuntu aakhirahum kii ugu dambeeyaan ahaa dukhuulan xagga gelitaanka calaa rasuulillahi sal l slam oo u galo faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inii taraktu min khalfii gadaashayda inii taraktu waxaan ka tegay man khalfii dadka iga dambeeya waa kasoo tegay wahum ayaguna yazcumuuna waxay sheegayaan ana alhijrata qad inqatacat hijradu inay go-day bal ka waran qaala wuxuu yidhi laa tanqaticu lhijratu hijrada ma go-ayso maa quutila alkufaara in allaale maa quutila alkufaaru in allaale inta gaalada lala dagaalamayo yacnii intay muslin iyo gaal jiraan oo daar kufri iyo daar islaam ay jirto hijra ma go-ayso wa bihi qaala akbaranaa maxmuud bnu khaalidin qaala xadaanaa marwaan bnu muxammadin wahuwa marwan bnu mxamed bni xasaan alsadiyu hiqat qala xadaanaa cabdullahi bn اlcalaa bni zabrin qala xadaanii busr bn cubaydillahi can abi idriis alkhawlaaniy an xasana bni can xasaana bni cabdillaahi اdamriy can cabdillaahi bni sacdiy kan marka u fiirso wuxuu dhex geliyay adkhala bayna abi idriis wa cabdillaahi bni sacdiy wuxuu dhex geliyey xasan bnu cabdillaahi damriy ayuu dhex geliyey qaala wuxuu yihi wafadnaa calaa rasuuli llahi sal l ly slam fadakala asxaabii faqadaa xaajatahum asxaabtaydii waa galeen xaajadoodii ayuu nebigu u dhameeyey wa kuntu aakhirahum dukuulan ayaan ahaa midka ugu dambeeyey xagga gelidda faqaala wuxuu yihi xaajataka yacni xaajadaada su-aalo faqultu yaa rasuula allah mataa tanqadicu lhijratu hijrada goormay go-aysaa way dhammaanaysaa qaala rasuulu llahi sal l slam laa tanqadicu lhijratu maa quutila alkufaar inta gaaladaba lala dagaalamayo hijradii ma go-ayso imaam alxaafid lmizi tuxfaha wuxuu ku yidhi qaala الnasaa-iyu xasan bnu cabdillaahi hayru mashhuurin xasan bnu cabdillaahi hayru mashhuurin ayuu yii marka xadiidkan waa la isku khilaafay ikhtilaaf aada u u badan bukhaari taariikhulkabiirka ayuu ku wariyey daxaawina mushkilul aathaarka sida halkan riwaayada hore taalo min dariiqi lwaliid bni muslim kii hore wa huwa almaxfuudu fi xadiidi lwaliid xadiidka waliid ibni muslim sidaanaan maxfuud ah imaam axmed iyo waa isna wuu soo saaray bukhaari sidoo kale fi taarikh alkabiir daxaawi sharxu lmushkil min dariiqi yaxya bni xamzata can caطaء alkhuraasaani can ibni muxayriis can cabdillaahi sacdiy waa dariiq kale midkan xasaan ziyaadada uu ku yahay xasaan bnu cabdillaahina waaba musanifkaa keenay marka waxay leeyihin culimada qaarkood in xasaan lagu ziyaadiyo xasaan bnu cabdillaahi damri in lagu ziyaadiyo waa min almasiidi fi mutasil اlasaniid marka almasiid fii mutasil ilasaniid macnaheedu marka waxay tahay ziyaadadaa cilaysan hadday ziyaadadu qalad ama waham ay tahay oo sanadka ku jirto masiid fii mutasil ilasaniida la yidhaha mucalalkaana lagu sharxaa kitaabka marka yacni musalaxa marka la joogo cilalka khafiga ayay ka mid tahay marka midaas dambeo ziyaadada ayay iyagu dacfiga ku ku tilmaamayaan qaala baabu lbaycati fi ma axaba wakari marka xadiidkanna wuxuu tusayaa hijradu inaynan dhammaanin oo aysan go-in qur-aankuna waa tusaa hijro inaynan dhammaanin waayo si guud buu alla hijrada uga hadlay aakhir suurat alcankabuut kullu nafsin daa'iqat lmowt uma ilayna turjacuun waxaa ku jirta marka yacnii yaa cibaadii ina ardii waasica fa iyaaya facbuduun marka meeshaa marka aayadahaas mufasiriinta akarkooda waxay uga hadlaan dhulkii ilaahay mar hadduu leeyahay dhul ardadaydu waa waasac ani keliya icaabuda naf walbana waa dhimanaysaa la leeyahay waxba gaajo iyo dhibaato iyo khalqal iyo ha ka cabsanina dhulku waa waasac meeshii ciriiri diinkiina lagu geliyo ka taga meel aan ciriiri diinkiina uunan idinkaga gelaynin aadam waxaan kaloo annaga aan ka fakerayno oo ama faqriga ama dhibaatada kale iyo faraja ilaahay ka fura waman yakruj min beytihi muhaajiran ila allahi warasuulihi huma yudrikhu lmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah waman yuhaajir yani fi sabiili illahi yajid fi lardi muraaqaman kaiira wasaca ilaahay marka yani dhulka usan duleynaa waa u sakhiraa dhulkii taskhiir oo xag allou ka helaa marka inta hore uun in lagu sabro waxoogaa lagu dhibtoodo yay u baahan tahay mar hadduu qofku sabro oo ilaahay sabar uu ka arko adduunyada xitaa waa loo furaa ila ilaahay qur-aanka saas u ballan qaadaya yajid fi lardi muraaqaman kahiiran wasaca ciriiriga uga baxa waxaa yani diinka raasumaal ah maahane maal adduunyo iyo haddaad ama hesho iyo haddaad weyso kii ka tago unbaa tahay lagaa wado ayb aayadahaas marka iyo aayaddii kale qoladii marka in aladiina tawafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi اlardi qaluu alam takun ard اllahi waasicata fatuhaajiruu fiiha cudurdaar maa loo yeela maya faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasa'at masiiraa kuwaas marka cudurdaar looma yeelin qaala baabu lbaycati fima axaba wa karih baycadii caddaynteedii buu u baab yahay fima axaba wuxuu qofku jeclaado ou jeclaystay wa kariha ouna naco labadaas xaaladba inaad baycada iyo ballanta aad ku taagnaatid wa bihi qaala aqbaranii moxamed bnu qudamata can jariirin can mugiirata can abi wa'ilin washacbiy qaala qaala jariirun ataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi ubaayicuka cala asamci waaaca inaan ku maqlo oon ku adeecaan kugula mubaayacoonaya fiimaa axbabtu wa fiimaa karihtu waxaan jecelahay dhexdeeda iyo waxaan necabahay dhexdiisa labadaba yani qofka marmar waxaa soo maraysa sidii uu rabay mehelayo xaaladaas xataa inuunan ballanta ka bixin marba haddii diintii ilaahay lagu socdo adiga inaad markaas uun dheeftaadii hesho qasab ma ahan iskaga dulqaado marba haddii diin alla lagu soconayo qaala nabiyu s marka lama rabo sidii munaafiqiinta oo kale marka minhum man waminhum man yalmizuka fi الsadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha ida hm yaskhaطuun qaala الnabiyu sal اه l slam awa tastadiicu dalika ya jariiru jariirow arrinkaa ma awoodeysaa awa tudiiqu dalika ma karaysaa qaala wuxuu yihi qul dheh fima اstaطactu intaan yani intaan awoodo dheh oo aan kula mubaayacoonayaa wax walba ah yani samciya daaca fima istadactu dheh fabaayacanii waa ila mubaayacooday wanusxi likulli musliminna waa igula mubaayaco qof kastoo muslim inaan daacad u noqdo qaala baabu lbaycati calaa firaaqi اlmushriki baycadii caddaynteedii buu u baab yahay qofka mushriga la faaruqo gaalka marka in la faaruqo oo aan meel yani lala joogin lagula noolaanin arrintaa in marka bayco lagu galo wa bihi qaala akbaranaa bishr bnu khaalidin qaala xadaanaa gundarun can shucbata can sulaymana can abi wa'ilin can jariirin qaala baayactu rasuula اllahi sal l slam nabigan la mubaayacooda calaa iqaami الsalaati wa iitaaءi الzakaati wanusxi likuli muslimin wacalaa firaaqi lmushriki iyo qofka mushrigaa inaan faaruqo marka ada mushriga faaruqidiisa waa in la fahmo waxaa la rabaa afkaartiisa inaad faaruqdo horta qofka markaad afkaartiisa faaruqdo ood nacdo oo khatarteeda aada dareento ayaad jir ahaanna aada u faaruqi kartaa laakiin haddii afkaartiisiiba aadan war u haynin sun inay tahay aadan war u haynin yani adoo dalkaagii jooga fii cuqri daarika ayaad afkaartiisa ku saamoobeysaan yani hadda adduunyada mushkiladeeduna waxaa weeyaan tawaasulka iyo dadka inay isla xiriiraan basiiday noqotay maanta yacni adduunyada dhan waxaad moodaa inay tahay tuulo yar sida la yskaga warqabo waxaa laga yaabaa marka qofkan isagooba magaaladan xamar iska joogo bustaha hoostiisa inuu kula jiro yacni aalad yar inuu gacanta ku haysto oo ou la socdo marka ama uu akhrisanayo afkaar khariban afkaartaas khariban ou la socdo inuu ku qancaaba dhici karto fii cuqri daari lislaam ayaa dad malaaxida ay yacni ilaahay jiritaankiisa inkiraayo yaa la helayaa dad aan ka bixin dhulka islaamka dhulka islaamka ayagoon ka bixin haddana tarbiyadaas intay cabeen cabeen cabeen siday u nuugayeen markii dambe waxaasay ku jiraan yani yani afkaartan marka liberaalinimada oo diin diin inaan laysku qeydin oo qofka xorriye mutlaqa layska siiyo ayaa dad badanoo yacni marka fii cuqri daari lislaam ay ku qanceen diintuna ay jajuub iyo dhib u arkaan iyo xornimo darro marka afkaaraha waxa ujeedka hijrada ogow waxa aad ka hijroonaysid afkaartaa ugu daran haddaad afkaarta ka xorowdo ood aqoonsato cidda aad tahay adiga yani aqoonsigaaga aada xajiso waxaa laga yaabaa qofku xataa haddaad meel kale iyaga haddaad dhex joogtid xoogaa inaad wax un kuu badbaadaan waa dhici kartaa iyadoo marka yacni iyada taa lafteeda aynan basaxba ahayn oo inaad markaa dhex joogtaba aynan ahayn haddana laakiin marka la fiiriyo inaad dhul islaam ku noolaato afkaartiina aada cabsan tahay waxay macno leedahay male nolosha aada meeshaas ku nooshahay waa intaa marka aada loo fahma qaala baabu laahay marka wuxuu yihi bihi qaala akbaranii moxamed bnu yaxya bni muxammadin qaala xadaana alxasan bnu rabiic qaala xadaana abulaxwas can اlacmash can abi waa'ili can abi nuayl can abi nuxaylata nukhayla iyo nuxayla labadaba waa la dabdiyey ninkan bilxaaءi اlmuhmalati wa bilkhaaءi اlmucjama wa huwa صaxaabiyu bajaliyu lahu riwaayat can jariir bni cabdillaahi xasb jariir bisuu ka wariyaan riwaayo uu leeyahay isaga laak waa saxaabi can jariirin qaala ataytu rasuula اllahi sal l slam fadakara naxwahu wabihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaama qaala xadaanaa jariiru bn cabdilxamiid aldabey can mansuurin وبن المعتمر عن أبي وائل عن أبي نحيلة البجلي قال قال جرير أتyت النبي صلى اه علي سلم نبgaan u imid وهuوa يubاaيع isagoo lala mubaayacoonaya faqلت waxaan ihi ya رasuul الله أbسط yadka gacantaada fidi xatىa ubaayacka saan kuula mubaayacooda وأshtarط واشhtarط calaya korkaygana ku shardi waxaad doonto faanta aclamu adaa cilmi adaa ogaal badan qaala wuxuu yihi ubaayicuka calaa an tacbud allaha watuqiima الsalaata watu'tiya الzakaata watunaasixa اlmuslimiina watufaariqa اlmushrika waa kaa marka meeshaas laakiin aakhir zamaanka nebigu wuxuu tilmaamay ummadiisa fi'aam min ummatihi laa taquumu saaca xataa yalxaqa fi'aamu min ummatii ilaa ummad badan oo ummadeyda ka mida ay mushrikiinta haleelaan isdhexgalkan marka iyo isdhe isku dhexdarankan waxyaabahaas nebigu uu ka hadlayo sal l slam wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa gundarun qaala akbaranaa macmarun qaala akbaranaa bnu shihaabin can abi idriis alkhawlaaniy qaala samictu cibaadata bna asaamit qaala baayactu rasuula اllahi sal l slam fii rahdin yaan kula mubaayaco fqaala ubaayicukum calى an laa tushrikuu biاllahi shayئa wlaa tsriquu wlaa tznuu wlaa taqtuluu أwlaadakum wlaa taأtuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum waarjulikum walaa tacsuunii fii macruufi faman wafaa minkum qofka idinka midoo oofiyo faأjruhu calى اllah wman asaaba min dalika shayئa facuuqiba fiihi fahuwa طahuuruhu waa kii dahirinayay waay wman satrahu اllahu caزa wajala qofkau alla u asturay fadaka ilى اllahi arrinkiisu waa ilahay xaggiisa in shaءa cadabahu wain shaءa gafara lah xadiidkan cubaada waa soo marnay tarjamada meeshau ka waafaqayana anlaa tushrikuu biاllahi shay-a leanna mushriga in la faaruqo iyo anlaa tushrikuu isku macno wa qaala baabu baycati الnisaa haweenka baycadooda caddaynteediibu u baab yahay wabihi qaala akbaranii moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can ayuba can muxamadi waa ibnu siriin can umi caطiyata qaalat lamaa aradtu markaan doonay an ubaayaca rasuula اllahi sal l slam nebiga inaan la mubaayacoodo qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina imra'atan haweeney ascadatnii fi ljaahiliyati jaahiliyada dhexdeeda ayay ooyin iigu kaalmaysay yani iscaadka aliscaadu waxaa la yidhaha almucaawanatu fi اnniyaaxati khaasatan in laysugu kaalmeeyo baroorta yani haween baa baroor diiq iigu iigu kaalmaysay jaahiliyadii inaan u gudaan rabaa marka intaanan kula mubaayacoonin yani aan u gudo kaanaha marka inay saa leedahay marka la yidhaahdo iscaadku marka khaas waxay ku tahay niyaaxada la ysugu kaalmeyna wاlmusaacadatuna caamun fi kuli macuunatin musaacadda marka la yihahna waa caam faadhabu waan tegayaa fausciduhaa waa ku usoo kaalmeynayaa uma ajii'uka waa kuu imaanaya faubaayicuka waa kula mubaayicoonaya marka meeshan marka qaala wuxuu yihi nabiga idhabii takfas faascidiihaa usoo kaalmey dhowr macnay marka culimada meeshaan geliyaan waxay leeyihiin ibaaxadan umucadiyay khaas ku tahay iyo qoladii ay u tegaysay waana shaaricuna ciddou doono axkaamta waa ku khaas yeeli karaa sida abuburdata bnu niyaar abuburdata bnu niyaar markii udxiyadii uu yidhi waxar yaraa ii joogto oo aan gaarin da-dii udxiyada waa kii ku yidhi marka idbax walan tujzi'a axada bacdaka qof adiga kaa dambeeyana ma u gudi doonto laakiin adiga iska yeel marka shaaricu mararka qaar sidaa waa samayn karaa bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen niyaaxadaa maraaxil soo martay marna waxay ahayd waa bannaanayd marna karaahay ahayd karaahatu tansiih markii dambena waa la reebay markan marka umucadiyo iyo dadkan uu nebigu dhahayo orada u tag waa waqtigii ibaaxada inta iska bannaaneyd baycada nebigu oo haweenka la galayaana lagu xarimayba niyaaxadii marka intaan marka amarkii ounan dhicin waayo iyada waxa ay samaysay nebiguna u ogolaaday waa qabla taxriimma yani intaan taxriimka ounan dhicin waayahay qaalat fadahabtu fasaacadtuha uma ji'tu fabaayactu rasuula اllahi sal l slam wabihi qaala ahbarana alxasanu bnu axmed nusaha qaar waxay dhigayaan alxasan bnu moxamed waana qalaq alxasan bnu axmed ayb wa huwa alkirmaniyu abu caliyin laa ba'sa bihi ila fi xadiidi musadadin qalahu الnasaa-iyu baa saa yiri qala xadaثna abu rabiic wahuwa الzahraniyu sulayman bnu dawuud qala ahbarana xamaadu wa ibnu zayd qala xadaثna ayubu can muxamedi can umi caطiyata qalat akhada calayna rasulu اlahi sal l slam albaycata nabiga baycadou naga qaaday allaa nanuux inaanan barooranin wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaanu can moxamed bn lmunkadir can umaymata binti ruqayqa waa saxaabiyad laba xadiiay leedahay saxaabiyatun lahaa xadiiaan yani dadka taraajimtooda aadaa loogu dadaalay culimada ugu dadaaleen xataa qofka inta xadiida uu leeyahay waa tiri jireen culimmadii hore waa yaqaaneen dadka gabal marka dhahaayo axaadiidta rasuulka yaa huba iyo dadkan werinayo yani maxaa taariikhdooda laga yaqaanaa iyo yaa yani intaasoo qarni baa nebigii ayaga u dhexaysay iyo waa dad aanba cilmiba ulahaynba xadiidka qofkuna sidiisaba wax uunan cilmi ulahayn inuu radiyana uma bannaana inuu inuu sugana uma bannaana lianna shayga waxaaba tasawur ka ah alxukmu bishayi farcun can tasawurihi marka dad aan xadiidka nebiga suurayso karinba inay yidhaahdaan xadiid wax jira ma ahan yani wax jira ma ahan waa inaa ogaalaa lagu dhihi karaa ogaalna ma leh oo haddaad maanta hadda musalax ma taqaanaa xadiid ma taqaanaa kutubtan sitada qaabkay u socoto ma taqaanaa ma garanayo hal buug ama laba buug ayaa la dhowr yani waxaa laga yaabaa yacni jaamacad dhan in lagu dhigto konton iyo labo maado jaamacad toddoba sano ama lix sano soconayso konton iyo laba maado bis in lagu dhigtaa laga yaaba toddoba sano kutubu sita iyo musnad axmed markaa isu geysa meeqo kitaaba meeqo yani meeqo kitaabaa ku dhex jirta bilaahi calaykum waxaas oo dhan marka wuxuu rabaa isagoon weligiis midna dhiganin inuu ka hadlo uu duro marka waxyaabahaas oo kale qofka dhahayo inuu isku xishoodayba ahayd laakiin qof ay zandaqo taabatay xishood waa isa seegayeen marka anahaa qaalat waxay tihi ataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fii niswati min alansaari ano maca niswati min alansaari nubaayichu aan la mubaayacoonayn faqulnaa waxaan ku nihi yaa rasuula allah nubaayicuka calaa an laa nushrika biاllahi shayan walaa nasriqa walaa nasniya walaa naأtiya bibuhtaanin naftariihi bayna aydina waarjulina walaa nacsiyaka fii macruufin qaala fiima اstadactunna waadaqtunna wixii aada awoodaan ood kartaan qaalat waxay tihi qulnaa waxaanu nidhi allah warasuuluhu arxamu bina ilaahay iyo rasuulkiisa annaga noo naxariis badan yani annagii fiiri waxaan leenahay marka mubaa baycadii waa iska idlaaqaynaa ayagiina waxay le intaad awoodaan ayagaa noo naxariis badan bani aadan marka rabbigii naxariista badnaa ka cararayo u cararaa shaydaan marka ilaahay waa ka dhahayo afatattakhiduunahu waduriyatahu wliyaaa min duuni whm lakum caduwun bi'sa lilaalimiina bedela bi'sa lilaalimiina bedela bedel ayaa baas le aalimi yani daalimiinta u baas le marka bedelku waa maxaa alihii raxmaankaa inuu ka cararo shaydaan ou aado ou shaydaan naxariis ka doono qaala marka haluma haluma nubaayicka nakeen rasuul allow akaale aan kula mubaayacoona yaa rasuul allah faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi innii laa usaafixu nnisaa anigu haweenka ma gacan qaado marka baycada marka ragga inuu gacan qaadi jiraa muuqanayso haween laakiin ani ma gacan qaadayo yidhi marka meesha waxaa laga qaadanaya haweenka inaan la gacan qaadin ajaanibka ah gacan ma gacan qaado ayuu leeyahay xadiid kalena wuxuu ahaa wal walyadaani tasniyaani wa zinaahuma albadshu labada gacmood waa zinaystaan zinadoodana waa inay naag ajnabi qabtaan marka ama maraha kaa xigto ama gacantoo qaawan ha ahaato ma bannaano inamaa qowlii limi'ati imra'atin hadalka aan boqol haween aan ku oranayo ka qowlii hadalkaygo kale waa limra'atin waaxidatin hal naag aan ku dhaho yani haddaan hal naag wax faro haweenka kalena waa faray ow mihlu qowlii limra'atin waaxida qaala baabu baycati man bihi caahatun wuxuu u baab yahay qof aafo ay ku sugan tahay baycadiisa yani qof jiran in lala mubaayacoodo wa bihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub wahuwa almulaqabu bidaluuya hiqat xaafid qaala xadaanaa hushaymu can yacla bni caطaa can rajuli min ali shariid waa cmr bnu shariid aلطaa'ifiy aلthaqafiy abulwaliid hiqatun yuqaalu lahu camru baa la dhahaa can abiihi aabihii marka waa saxaabi ashariid aلطaa'ifiy qaala kana fi wafdi haqiifa kana fii wafdi haqiifin haqiif wafdigeeda waxaa ka mid ahaa rajulu majduumu nin juudaam qabo faarsala ilayhi الnabiyu sal ll slam nebigu waa u cidiray aa u diray oo wuxuu yidhi irjic iska laabo faqad baayactuka waa kula mubaayacooday marka iska laabo muxuu u leeyahay waxaa laga yaabaa de cudurka ou qabo cudur faafaayo inuu yahay markaas dadkan tirada badanoo uu soo dhexgelayo inuu dhibaa laga yaabaa qaarkood ama asaga laftiisa inuu dhibsanaayo nowcan maa inuu dadkaas ay arkaan oo cudurka iyo waxyaabahaas ay ku arkaan xoogaa inuu taxaruj ka dareemayaa laga yaabaa binaan calaa dalika ayuu nebigu marka iska joog u leeyahay ee maahan marka in laga faanayo ninka jiran bal tirmidi waxaan kusoo marnay nebigu inuu la cunay qof juudaan qabo oo markaas uu yihi kul hiqatan billah saas oo kale waxaa kaluu nebigu yihi fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka jirada juudaamka qaba ka carar sida libaaxa looga ordo yacni macnaheedu waxay tahay qofkii ay dhici karto inuu u maleeyo qofka ay dhici karto inuu u maleeyo isdhihi karo inta cudurkaas ku dhaco hebelaa ii keenay qadarkiina uunan milicsanin xoogaa warxumadaas ama dembiga ka imaan karo saddan lihada albaab ayuu nebigu u yidhi ka carar haddaba iskaga carar intaad hadhow war xumoo lahayd ilaa xadiidku wuxuu ahaa laa cadwaa walaayara qaala baabu baycati algulaam ilmaha yaryarka baycadooda yani cunuga yar baycadiisa xukunkeeda wa bihi qaala akhbaranaa cabduraxmaan ibni moxamed ibni salaam wahuwa abulqasim albaqdaadiyu laa ba'sa bihi qaala xadaanaa cumar bnu yunus wahuwa abu xafs alyamaamiy hiqat can cikrimata bni camaarin can ilhirmaas bni ziyaadi wahuwa albaahiliyu albasriyu صaxaabiyu qaala madadtu yaddii gacantaydaan taagay ila nabiy baan u taagay sal l slam wa ana ghulaamun anoo wiil yar ah liyubaayicanii si uu ila mubaayacoodo falam yubaayicnii ilama mubaayaconin waayo ilmo yar aan qaan gaarin mas-uuliyad lama saari karo baycaduna waa mas-uuliyad tarjamadii xadiidka mudaabaqadoodu daahir qaala baabu baycati almamaaliik addoommada baycadooda addoon bayco ma laga qaadi karaa addoon waa sayid ayaa leh waa la leeyahay maadaama la leeyahay hadde si walbaa uunan u qaban karin mas-uuliyaadkiisii ay ku xiran tahay nin kale see la yeelaha wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana aleytu can abi zubayr can jaabirin qaala jaa cabdun addoon baa yimid fabaayaca rasuula اllahi sal l slam cala alhijrati nebigu hijro kula mubaayacooday walaa yashcuru nabiyu sal l slam anahu cabdun nebigana ma dareemaynin inuu addoon yahay ninkan fajaءa sayiduhu baa yimid yuriiduhu isagoo rabo faqaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yihi bicniihi iga gado fashtaraahu bicabdayni aswadayni laba addoon oo madmadow ayuu uga uga bedesho uga gatay marka xoolaha iyo ribo ma gashaa mase ma gasho iyo masaladan waa lagu baari karaa culimada qabta inaynan gelin ayaana sidaan qabto ama qaar waxay leeyihin hal iyo halow isku bedela kan kalena xusnu taqaadi waay laakiin hadda dayn meeshaan ma taalo uma lam yubaayic axadan lama mubaayacoonin qofna xataa yas'alahu ilaa uu su-aalo acabdun huwa addoon miyaa mase addoon ma aha markau qof la mubaayacoon rabo waa su-aali jira ado addoon maa tahay ma lagu leeyahay ayuu dhihi jiray marka addoonku haddii isagoo addoon ah oo nin gaalana ou lahaa ou soo fakado uu yimaado ou soo islaamo ninkaasi marka hadiga rasuulka ama siirada waxay tahay addoonnimo inaan lagu celinaynin waa xor ninkii iska lahaa oo gaala haddii uu yimaado oo uu yidhaaha ninkan anuu iga soo fakaday addoonkaygu ah allay siiyo ma la siinayo haddii si kale wax loo sii karayo meelo kalea laga siinayo laakiin ma la siinayo laakiin hadduu muslim ahaa addoonkaana nin muslima ou lahaay u kasoo fakaday hijro ou hadda la mubaayaca nebiga uu kula galay maxaa laga yeelaa marka sidaan marka waa u kala bedelay ayb halkaana isku jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih